markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa sida ay sheegeen khubarrada ka faalloota arrimaha soomaaliya xagjirnimada ayaa ka mid ah dhibaatooyinkii amni ee ugu waaweyn ee haysta soomaaliya kumanaan qof oo soomaali ah ayaa u dhintay falal isugu jiray qaraxyo dilalka iyo weerarrada qorshaysan miinooyinka ismiidaaminta kuwa baabuurta lagu soo xiray iyo kuwa waddooyinka la dhigo iyo kuwo kale oo ay sheegteen ama looga shakiyey kooxaha xagjirka ah dhowrkii sano ee lasoo dhaafay haddaba goorma ayaa lagu arkay xagjirnimada soomaaliya xaggay ka soo gashay maxaa sababay sideese loogaga guulaysan karaa fikirkaas su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daar al hijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka sheekh cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
assalaamu calaykum waraxmatullah walaal nuur xasan nuur waan aad baan ugu dhawaahay waadna mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o aadaba waa idinka mahad celinaya fursaddan qaaliga ah waana ku dhawahay
sheekh cabdiraxmaan bal marka hore noo faahfaahi waxa lagala jeedo xagjirnimo iyadoo la adeegsanayo mabda' diini ah bismillah nuur oo su-aal aad u adag weeye waana su-aal laga yaabo inay u baahan tahay daraaso fara badan in laga sameeyo xagjirnimada marka si loo fiiriya qaabo kala duwan baa loo qeexaa laakiin innaga teen hadda aan doonayn in aan ka hadalno waxay leedahay dhowr nuuc bay leedahay marka hore waxay ku bilaabanaysaa afkaar ah qofku diintu waxay adeegsatay marka qaarkood waxa la yidhaha quluwi quluwigu waa qofkii oo ka baxa khadka dhexdhexaadka ah maxaa jira diinta islaamku waa dhexdhexaadoo in xagga midigta aada loogu baydhana lama rabo xagga bidixda inaad loogu baydhana lama rabo marka waddada dhexdhexaadka ah ee waana haadaa siraadi mustaqiiman ee tooska in lagu socdo ayaa la doonayaa diinta maro fara badan baad ku arkaysaa axaadiista nabiga sala allahu alayh waali wasalam iyadoo adeegsatay lafdiga alghuluw quluguna waa mara kudhegnimo weeyaan waa tashadud weeye taas marka waa guud ahaan si kooban qaybaha oo quluwgu marka dambe uu isu jiido waxa weeye keligaybaa muslima ama keligaybaa saxan aragtida saan anigu u arko ayaa waxay tahay sida ilaahay uu doonayey cid kasta oo kale aragtideeda iyo tafsiirkeeduna sax ma aha taas markay marka timaado haddii xataa ay weli ku kooban tahay qofka aragtidiisa oyna isu bedelin gacanka hadal waxaa laga yaabaa in la aqbali karo dee la odhan karo qofku xor buu u leeyahay tafsiirku doono inuusi u qaato sidaa waa laga yaabaa dad inay ku doodaan laakiin xagjirnimadu waxay dhib keenaysaa markay isu bedesho ay marka hore afkaartii noocaa ahayd ay isu bedesho gacanka hadal oo markaa qofku uu yidhaahdo aniga keligay baa muslima aniga keligay baa saxan cid kasta oo kale muslim saxa ma aha ama islaamkeeduba kii nebi maxamed ma aha sidaa darteed waxaan doonayaa inaan afkaartooda oo dhan iyaga aan laayo si aan anigu implementation ama aan anigu u dhaqangeliyo sidaan wax u arko sidaan u rumaysanahay islaamka nooca islaamka aan doonayo sidaas taasaa marka waxay noqonaysaa midda muslimiintu inta badan ay la daalaadhacayaan ee ah anigu isaan wax u arkaya ayaa sida saxda ah sidaa darteed sidaasaan xoog ku meel marinaya sidaasaan gacanka hadal ku meel marinaya waa mahadsantaha sheekh cabdiraxmaan waa la soconnaa ama qof kasta oo soomaali ah ugu yaraan waa ogyahay dhibaatada ay xagjirnimada ku hayso waddanka iyo dadka u dhammaaday ee rayidka u badan marka goorma ayay soomaaliya soo gaartay ama ay soo gashay xagjirnimada
waxaa laga yaabaa nuurow inay ku xidhan tahay qofka la weydiiye iyo dasaan sheegayna muxuu xagjirnimo u yaqaanaa laakiin waxaa la hubaa afkaartan hadda aan la daala dhacayno taqriiban waxaa la odhan karaa uun dhowr iyo afartankii sano ugu dambaysayba marba meelba soo istaagtay ayay imanaysay bilowyadeedu waxaa la odhan karaa kontomeeyadii ayaa dadkii ugu horreeyey ee fikrigii wahaadiga ka soo qaatay sacuudiga uu inooga yimid xilliyadaasaa marka iyada oo nadari ah ama iyada oo maaragtay afkaar ah oo ah maaragtay islaamka noocana saxa shaaciradu muslimiin ma aha suufiyadu muslimiin ma aha muxuu ahaa dadka fikrigan ama aragtidan aan wadanay wahaabiyadu islaamkoodu sax ma aha xilliyadaasay timid marba marka meel bay soo istaagaysay marba meel bay soo istaagaysay markay dowladdii dhexe inaga burburtay waa kii isla markiiba haddee mucaskaraad iyo ciidamo afkaartii noocaaseed ay qaadatay oo ururkii itixaadka la ohan jiray oo asalkiisu ka yimid fikraddaas waa kii uu mucaskaraad sameeyey mucaskaraadkii marbay meelba soo istaagtaba waatay markii dambe haddana ay u xibsiibatay marba nooc ha noqotee maxaakamtii iyo kala jajabidii kadibna al-shabaab uu halkaa ka soo dhashay marka waxaanu wuxuu inagu soo yimid taqriiban dhowr iyo afartankii kontonkii sano ugu dambaysay marbana meel buu soo istaagayey laakiin markay dowladdii dhex burburtay nabadgelyadii gacanta ka baxday markaasuu wuxuu bilowday isaga oo hubaysan oo gacanka hadala markaasuu bilowday kadibna wuxuu usii usii xuub siibtay kan maanta isku qarxinaya dadka ayuu usii xuub siibtay yacni waa gartay marka diinta islaamka maxay ka qabtaa seeflaboodnimadan dadka lagu leynayo iyo mabda'an iyo ideolojiyadan xagjirnimada ah ee maaragta hadda wadanka sida weyn u saameeyey weliba dhanka xun
wallaahi nuurow diinta islaamku waa diin u timid basharka ama bini aadamka maslaxadiisa tusaale ahaan nabiyullaahi moxamed oo nebiga alla alla uu soo diray ah ayaa dadka waxaa la farayaa marka uu la xiwaartamayo ama uu la doodayo inuu dadka yidhahdo wa ina aw iyaakum aw calaa aw calaa hudan aw fii dalaalin mubiin war aniga iyo idinka midkaan baa khaldan midkaanna sax weeye aan wada hadalno nebigu inuu saxan yahay wuu isog yahay oo dee ilaahay baaba la hadlaya u waxyoonaya laakiin waa micyaarka marka aad doonaysa inaad dad wada hadashaan inaad tidhaahdo war waxaa suuragal ah aniguna inaan khaldanahay adiguna aad saxan tahay ama inaan anigu saxanahay adnaad khaldan tahay bal ma wada hadalnaa ma wada doodnaa ma wada murannaa halkaasay horta muxuu ahaa ay tahay asalka in laga bilaabo oo xiwaarka iyo doodu ay ka timaado taa markii la waayo oy timaado middan hadda maanta aan u jeedno waxaad u jeedaa burburka ay keentay iyo khatarta ay leedahay waxay usii gudubtay waxayga anu aan rabaan kugu caburinaya oo khasab ah oo diinta islaamku aysan ogolayn waxay usii gudubtay qofkii muslimka ah oo dhiiggiisa la banaysto oo qofkan hadda uu rumaysan yahay inuusan wax muslim iha jirin isaga iyo inta uu rumay afkaartiisa la qabta mooyaane waxaad garanaysaa nuura qur-aanka ilaahayna ku soo aroor yani intaasoo aayadood oo kala duwan allah inuu ku tilmaamayo nafta bini aadamku qiimahay leedahay xataa haddayna muslim ahayn yani midda muslimka ee muminka iska badaaba taan muslimka ahayn een muminka ahayn ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qiimo badan saaray min ajli dalika katabna calaa bani israa'iila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiican naf buu alla cabiray naf ma cabirin muslim iyo mu'min aayaddaas qofkii naf xaqdarra ku dila nafaan waxba galabsanin iyadu qofkan dulmi ku haynin iyadu qofkan dhibaato ku haynin qofkii dila wuxuu la mid yahay dadka oo dhan qof dilay buu la mid yahay xagga kaleete aayadda qur-aanka waa kaa la odhanaya waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannam ilaa shan ciqaab oo midba mid kale ka adag tahay ayaa loo sheegay qofkii qof mu'mina dila aayadda kale qur-aanka alla wuxuu odhanaya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima marka afkaartanu waxaad u jeedaa burburka ummadda ay dhanka uga geysata xagga dhiigga iyo xagga kale waxay abuurtaa isnacayb yacni qofku marka uu afkaartan rumeeyo wuxuu nacayaa aabihii wuxuu nacayaa muxuu ahaa hooyadii wuxuu nacayaa walaalihii wuxuu nacayaa mujtamacii mujtamacii baa marka xataa mujtamac wada nacayb uu ka buuxo oo iswada necab ayuu noqonaya afkaartan waxay abuurtaad u jeedaa nuuro xataa mujtamac inuu is aamini waayo oo maanta yaad aaminaysaa yacni maxaa jira waxaa laga yaabaa wiilkaad adeerka u ahayd kaad abtiga u ahayd kii sodoga ahaa kii seedigaha dadkii xataa qof in in la kala aamin baxo oy xataa kala aamin baxaan labadii qof ay isqabtay afkaartana marka dhibaatada ay inoo keentay xaqiiqatan waa midda aan maanta u jeedna rafaadkeeda oo waxaan la yidhaahdo bilowga hoose oo ah in xataa la wada hadli waayo la xiwaartami waayo la niqaashi waayo kala duwanaanshaha la aqbali waayo dhib weeyaan in haddii kala duwanaanshihi xataa la aqbali waayo haddana qori lagu xaliyo oo la qarxiyo oo la dilo waa dhib kaleeto marka afkaartanu burbur badan bay bulshada ku haysaa xaqiiqatan qoyska ka soo bilow ilaa dowladnimadii iyo inta udhaxaysaba yani waa mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan shariif haatanna bal aanu aadno dhinacii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo qabto su-aashii uu noo soo diray assalaamu calaykum magacaygu weeraad aydhin xasan oo jooga degmada booq ee gobolka doolo waa salaamayaa daadiyaha iyo shiikhaba su-aasha galabta aan weydiinay sheekh waxaa weeye maadaama ay soo badanayaan dhallinyarada inta badan naftooda halligaya dadka kale oo soomaalida ah oo goobaha ay naftooda ku halligayaan ku suganna galaafanaya ma dhihi karnaa inta badan aan fikir diineed keliya maahan waxay dhallinyaradan isla qarxinayaane waa shaqola'aanta wadanka ka jidhaa lagaga faa'iidaysanayaa oo markii lacag loo sheega baa qofku halista intaa leeg buu gelayaayoo naftiisa iyo nafafka kaleba uu ku galaafanayaa waana mahadsantihi
iraado su-aal aada u fiican weeye aad baad u mahadsan tahay marka koobaad waxa weeye asal waxaa waxaan u ah afkaar qofka marka lagu qanciyo oo la yidhaahdo adiga keliya ayaa muslimahoo saxan marka labaadna lagu yidhaahdo dadka aad dilaysa eed laynayso waa gaalo waa murtadiin caqiido ma laha in la laayo oo la dilana waxa weeye muxuu ahaa ilaahay baa loogu dhawaanaya marka saddexaadna lagu yidhaahdo kuwa waddankeena kusoo duulay iyo kuwa u kaalmaynaya ama u shaqaynaya weeye marka afraadna lagu yidhaahdo dowladda iyo sharciga ku socotoo dhanu waa daaquud ama waa sharci aan diin shaqo ku lahayn qofku horta markaasay meeshu sartu meesha ka quranta waa halkaas taasaa marka marka koobaad ay tahay sababta keenaysa qofkan inuu isqarxiyo uu naftiisa halligo intaa waxaa daba socota intaasoo dhan marka loo sheego waxaa lagu odhanayaa marka aad naftu kaa baxdo ayaa waxaa kaa kaa xigta jannadii yacni qofkani marka masalada faqrigu waa waa waa waa waa dhib weeye dowlad xumada iyo dowlad la-aantu waa dhib weeye nabadgelyadii nabadgelya la-aantu waa dhib weeye ama waa waxyaabaha loo yaqaano factoriska yacni waxaa kaloo dhib noqon kara oo dhib iyaduna ah yacni waxaan la yidhaahdo dowladaha dariskaa iyo dowladaha caalamku intaba waxaa dhici karta dad ujeedooyin inay meesha ay ka dhex shaqaysanayaan laakiin xaqiiqadu waxaan rabnaa inaynan ka indha duufin mushkilada xooggeedu ama waxaa la odhan karaa boqol kiiba boqol mushkiladu waxa weeye aragtida diiniga ah ee qofkan gaadhsiisay marxalad ah naftaada haddaad halligto jannaad gelaysa naftaada aad halligayso iyo dadkan aad naftaada ku halligaysa isku baabi'inayso ilaah baad ugu dhowaanaysaa marka asbaabo kale way iman karaan iraadow laakiin mushkilada xooggeedu boqol kiiba boqol mushkiladu waa aragtida diiniga ah weeye marka waxaan u baahannaha inaynan ka ilduufine mushkilada khaladka ah inaan saxno iyada inaan daaweyno inaan dadkan aan afkaartaas iyo sidii looga dhaqi lahaa ee islaamka saxda ahaa ee wada noolaanshaha iyo naxariista iyo isqadarinta iyo qofka xataa kaa aragti duwan muxuu ah ixtiraamkiisa iyo xataa kaan muslimka ahayn ixtiraamkiisa iyo intaba dadka u sheegayay inaynu islaam kaa noolayno oo kaa la xoojiyo waxyaabahan kale aan ka hadlayno ee dhibaatooyinka ana si loo sixi laha laga shaqeeyo
waa mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan iraad isna waa mahadsan yahay dhegeystaha xeega ayaan jeclahay inaan isna fursadiisa siiyo asalaamu calaykum v o e da iyo sheekh cabdiraxmaan waad ku mahadsantahin barnaamijkan waa cabduuli sayid oo istanbul idinkala soo hadlaya su-aashayda waxay tahay xagjirnimadu ama xagjirayntu sidaan ka warqabna waxay ka dhalataa ku xoog badan tahay bii'ada aysan ka jirin dowlad wanaagga ama dowlad wanaagsan aysan ka jirin cadaalad aysan ka jirin rajo aysan ka jirin waxbarasho aysan ka jirin shaqo marka maxay tahay calaaqada xooggale ee ka dhexaysa markii diinta islaamka dhankeeda laga fiiriyo xagjirnimada iyo dowlad la-aanta ama dowlad xubida maxayse tahay in dadka dowladda ka shaqaynaya ay sameeyaan si ay arrintan uga hortagaan xagjirnimada ama xal ugu helaan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam cabdiweli aad baad u mahadsan tahay su-aal aad u fiican weeye xaqiiqatan muxua dowlad xumada ama dowlad la-aanta cadaalad muxuu aha la-aanta shaqa la-aanta faqriga baahida iyo gaajada intuba inay cawaamil yihiin ama ay asbaab noqon karaan shaki kuma jiro waxaanse rabaa xagga kale inaynaan aada uga boodino dowlad xumo muddo badan baan lahaan jiray hadda inooguma horraysa ama afartankii sano keliya ma noqonin faqri iyo baahi iyo gaajo muxuu ahaa kuwa baadiyaha degane meelaha iska jooga wax ka faqriya baahi iyo gaajo badanu ma jiro ummadayow fara badan oo muxuu ahaa ama muslim amaan muslimba ahayn ayaa faqriga iyo gaajada iyo muxuua inala qaba inala qaba muxua dowlad xumadaba marka yaynaan i think ka ilduufin masaladu aas-aaska waxa u ah fikri diimeed oo khaldamay islaamkii oo si xun loo turjumay islaamkii oo si xun loo fasiray ideolojiya hariib ahoo la yaab leh oo xaqiiqatan muxuu ahaa nusuustii qur-aaniga ahayd ee inteeda badan oo ay ahayd inay ay noqoto bini aadamka iyo qadarintiisa iyo noolayntiisa intay jihaadka ka hadlaysaana jihaadka laftiisa uu u baahnaan lahaa in la yidhaahdo jihaado maxaa tahay yaa lala jihaadaya yaa lagu jihaadaya yaa jihaadi kara intaasoo dhan la isweydiin lahaa ayaa waxaa lagu fasira wixii oo dhan qofkan kaa aragtiga duwan ee muxuu ahaa soomaya ee salaadaya ee masaajidka ku jira ee aabbaha iyo hooyada ah ayaama diin haysaninba adiga marka sidaa darteed adduunkan dhaaf iyagana dhaafi sidaad janno u gasho halkaasay arrintu xooggeedu uu yahay taa marka waxay ila tahay aniga inaan taa aad anaad u dara aan xoogga u saarno dadka dowladda iyo mujtamaca waxaa laga rabaa inaan saan dowlad fiican u heli lahayn oo bini aadamka ixtiraamta oo xorriyadiisa muxua ixtiraamta oo cadaalad ka shaqaysa oo sinaan ka shaqaysa oo sharciga iyo qaanuunka ilaalisa oo shaqo abuur iyo muxuu ummadda ushama u samaysa oo tacliin saxa ummadda u samaysa in dowlad noocaasaan ku heli lahayn aan ka shaqayno innaga ayaa la inaga rabaa bulsho ahaan dadka mutacalimiinta baa laga doonaya qalabka warbaahinta iyo miidiyaha laga doonaya siyaasiyiinta iyo waxgaradkaa laga doonaya culimada ayaa la rabaa kaalin weyn oo mugla oo qiimale inay qaataan oo xaqiiqada dhabta ah ay muxuu ahaa ay sameeyaan martaa culimada soo qeyb qaada waxaa kaloo la doonaya culimadii afkaartan asalka u lahayd ee keentay inay intay geesinimo muujiyaan inay khaldameen waxaan saxayna ummadda u keeneen inay ummadda u sheegaan yani maxaa jira xaqiiqadu waxa weeye waxaa jira xadiis nabiga laga wariyo odhanaya bini aadamku wada gafaya kuwa gafana kuwa toobadkeena ayaa ugu wanaagsan marka hadday wadaadadaasu gafeen oo afkaaray diin moodayeen oo muxuu ahaa khalada ay ay soo minguuriyeen kadibna afkaartii ay dhibaatadan dhashay inay muxuu ahaa ay toobadkeen ilaahayna u toobadkeenoo mujtamaca soomaaliyeed ictidaar iyo raalligelin bixiyaan manhajka laftiisiina ay saxaan yacni taana waa qayb kaloo aan doonayno marka waxay ila tahay sax weeye duruuftan ina haysataa waa dhib weeye laakiin anigu waxaan qabaa duruuftanu inaysan ahayn justification iyo wax sabab u noqon kara maalin walba dadka la qarxinaya laisku qarxinayo waa tahay dhegeysto kale ayaa sheekh cabdiraxmaan oo su-aal barnaamijka khuseyse kuu soo diray waa dhegeystahan soo socda galab wacanoo wanaagsan bahda v o e magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida daadihiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo sheekh cabdiraxmaan shariif labadiinaba waan idi salaamay laba su-aalood baan anigu qabaa su-aasha koowaad waxay tahay ma la odhan karaa duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira ayaa sabab u ah in had iyo jeer dhallinyaradu u dhagaluglaadaan kooxaha argagixisada ee dalka ka jira ta kale sheekh cabdiraxmaanow idinku marnaba ka culimi ahaan ma isku daydeen in aad ururada xag jirka ah ee dalka ka jira dood iyo wadahadal la yeelataan oo aad kutubta isula soo baxdaan ilan iyaguba culimay sheeganayaan waad mahadsantihin bahda v o e jaamaco aad baad u mahadsan tahay su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye su-aasha qaybteeda hore waa laba su-aalooda qaybteeda hore waxaan malaynayaa jawaabteedii hore iyadoo waa faahfaahsan ku jirtay haddaad dhegeysanayso aan rajeynayaa inaad dhegeysanaysa yani taasu marka waa qayb aad ugu noqon mahayo qaybtan dambe oo ah kutubta mar laysula soo baxay waxaa laga yaabaa marar fara badan in la isku dayo in la qanciyo oo uu waxaan ogahay inkasta oo laga yaabo xataa dadka la fadhiisanaya ama qancinayay dad asal isku afkaar ahaayeen inuu xoogeeda yahay laakiin haddana markii uu qaraxan iyo aadka u soo batay in la isku dayo in la yidhahdo war niman yahow bal qaraxan see loo dhigi karaa laakiin kaalintaas waa kaalin aad u aan aan maqan weeye waa kaalin laga doonaya culimada qaybaheeda kala duwan inay isku dayaan nimanka in lala fadhiisto oo la qanciyo haddii la qancin waayana isku meel in looga soo wada jeesto oo laga daayo cudurdaarka iyo muxuu ahaa tabriirka iyo waxa loo samaynayo laga daayo isku meel looga soo wada jeesto oo la yidhaahdo afkaartanu islaam shaqo kuma laha diinta islaamka ma aha diinta islaamka meel kama soo gasho in sidaa la yidhaahdo xagjirnimaduna dunida meelo badan bay soo yaro marmartayoo yani innaga keliya ma aha markii dhan laga fiiriyo mararka qaarkood duruufuhu qayb way ka noqon karaan oo waa yaro sheegay laakiin xaqiiqatan aniga ma doonayo in duruufta looga dhigo sabab yacni waxaan rabaa duruufta si loo sixilahaana aan ka shaqayno asalka meeshay ka timid muxuu ahaana aan tilmaanno asalkuna wuxuu ka yimid fikriga keliga muslimka marka anigu waxay ila tahay jaamac iyo dadkii kale su-aalaha ina weydiiyey ina weydiinaya iyo dadka ina dhegaysanayo boogta aan tilmaano meesha mashradu ka jirta aan aadno arrintan waa fikri diineed baa qofkan lagu qanciyey inuu intuu bam isku xidho ama suun bam ku xidhan tahay uu qaato naftiisa uu halligo dad kalena uu halligo oo dadku halligayana uu og yahay weliba inay shahaadanayaan inay soomayaan inay salaadayaan inay zaka bixinayaan dadka uu halligayo wuxuu og yahay in badanu inay qaraabadiisii yihiin waxaasoo dhan marka waxa weeye waxaa loo tusay salaadan inaysan jirin soonkan inaysan jirin zakadan inaysan jirin shahaadan inaysan jirin waxaasoo dhan baa lagu qanciyey marka halkaas halka aan ka aadno mushkilada ani saasay ila tahay yani
waa tahay marka sheekh cabdiraxmaan waxaan ognahay in dhibaatooyinka ka dhashay mabaadi'daas iyo maaragta ideolojooyinkaasi iyo fikradahaasi in waddanka ay dhibaato weyn gaarsiiyeen tusaalihii ugu dambeeyey qaraxyada ka dhacay beledweyne qof baa isku qarxiyey xamar eroboorka oo maalmo uun laga joogo oo inay ku dhinteen inka badan konton ruux dhibaatadana horey u jirtay waxaadna moodaa inaysan dhoweyn marka xalku muxuu ku jiraa sidee arrintaasi loogaga badbaadin karaa shacabka soomaalida kuwa samaynayana loo badbaadin karaa
nuur su-aal aad u fiican weeye walaalo waxaa loo badbaadin karaa marka koobaad horta hore in culimadu iyo dadka waxgaradka ahu ay wacyigelin fara badan la sameeyo adabiyaadka iyo qaabka dadka loo wacyigelinayana in dib loo fiiriyo arrintaasi waa muhim weeye waxaa kaloo muhima qolooyinka dowladaha ama ha noqda kuwa maamul goboleedyada ama dowladda federaalka ahu inay daacad ka noqdaan amniga iyo iyo nabadda sugideeda inay daacad ka noqdaan oo iyaguna jufdiga ugu badan ay geliyaan nabadda nabadda iyo nabadaynta iyaduna waa qayb kale oo muhiim ahoo la doonayo arrinta kale saddexaad waxa weeye ee la rabo ee muhimkaa si bulsho fara badan oo laga yaabo inay waxa layidhahdo sympathitors ama ay dadkan xoogaa u damqanayaan looga soo gooyo waa inay maamulada iyo dowladuhu iyo meelahay ka jiraan la tusiyo wax ka fiican waxa waxa meesha yaalla in la tusiyo wax ka fiican waxa meesha yaalla in la tusiyo ayaa la doonayaa oo la rabaa yacni waxaa kale oo muhima yacni arrintii jaamacu ahayd in lala galo xiwaar iyo muxuu ahaa dialogue iyo xiwaar in lala galo in dood lala galo in muxuu ahaa arrimaha lafteeda in la isku dayo ayaa la doonaya ani marka waxay ila tahay wax hal mar dhammaanaya ma aha laakiin isku day xoog badan oo aada u xoog badan oo meelo badan taabanaya oo jawaanib fara badan taabanaya oo culimada iyo qalabka warbaahinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo dowladaha cid waliba ay qayb ka tahay in la isku dayo insha allahu tacaala saasay ila tahay yani aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daaral hijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ee su-aalaha soo weydiiyey martida tan iyo inta aan toddobaadka dambe barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak